habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeen taliyaha ciidanka xoogga dalka oo sheegay in ay ku jiraan diyaargaroobii ugu dambeeyey ee deegaanada galmudug lagaga saarayo al-shabaab hanti dhowrka guud ee qaranka oo soo bandhigay warbixid baariseedka sanadlaha ah ee lagu sameeyey safaarado iyo weliba hay-ada waaweyn wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta ay hortegay xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha koonfur galbeed iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray degmada buurha kabe ee gobolka baayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay la taliyaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya waa wasiirka cadaaladda oo raaligelin siiyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dowladaha safka hore iyo howlgalka admis oo ku heshiiyey in la dardargeliyo dagaalka dhanka ah al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniin ay sii baxayso talaada ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada agoosto sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in haatan ay wadaan in waa saraakiisha ciidankii sidoo kale qeybaha kala duwan ee hogaanka ciidamada ay wadaan diyaargarowga ugu dambeeyey al-shabaab lagaga saarayo deegaanada maamulka galmuduga taliyaha ciidanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay sidoo kale in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmuduga in uusan madaxweynuhu dalka amase muqdisho dib usoo laaban doonin ilaa al-shabaab laga saaro deegaanada maamulka galmuduga waa sidoo hadalka u dhigay taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo dhan waxay u dhaqaaqday howlgalkaasi u dhaqaaqday waad ogtihiin madaxweynihii qaranku maanta inuu inta baxay uu tege gobollada uu fadhiyo mana ka soo tegayo ilaa hawshaasi dhammaato sidoo kale dhinacan koonfuru ee haddana soo xiga iyadana sidoo kale ayaa loo tegi doonaa dowladdii oo dhanaa tegi doonta waxaan rabnaa iyadoo dhabarkiina la taagan yahay aan gadaashiina taagannahay anna mataqaanaa culayska ama dhibaatada aad qabtiin annagoo arkayna oo ka jawaabayna inaan mataqaanaa isdaba socon doonno haddii alla yidhaahdo maanta marka laga bilaabo waxaan bilaabaynaa sidii laydiin qalabayn lahaa sidii qalabkiina laydiin siin lahaa sidii goobihii halkii laydinkugu talagalay adigoo howlgeli lahaydeen idinkoo sida sidiina u dhisan oo taliyayaashiinu dhisan yihiin laakiin ay idindaba socdaan madaxdii qaranku ay idindaba socoto ciidamo badanaa goobta jira laakiin waxaa jira ciidamo anugu talagalna qalab culus watoo burburina iyo ciidamo mataqaanaa nadiifin ah waxaan ku talagelaynaa marka ciidankii dhulka ka saari lahay wixii culusna wixii culus ciidamaan u yeelnay wixii dhulka ku jirana dadka ka saari lahay inay idinka yihiin guushaas waxaan rajeeyaynaa magacaas markii laga soo noqdo dagaalka inaad mataqaanaa ku noqotiin tilmaan ciidanka ilaalo qaran waxaan rajeynaa marka in loo diyaargaroobo hawshaas iyada ah waxaa laydinka rabaa marka inaad kaalinta aad leedihiin aad qaadatiin annaguna inaan kalsoonidiina iyo iyo mataqaanaa inaan daba soconno intaas ayaan annaguna mataqaanaa idinku dhiirigelinaynaa amaan idinku gara taaganahay waxaan leeyahay marka ciidanku ha diyaargaroobo hawsha ay geli doonaanna waa hawl sharaf iyo mataqaanaa ay kula ay kala kulmi doonaan waxaan ognahay ciidamo oo mataqaanaa ii sheegeen maqan oo idinka maqan inay jiraan iyagana kalsooni waxaan ku qabaa inay soo noqon doonaan nidaam iyo shaqo fiican hadday arkaan oo ciidannimo waa nimankii tababar ugu jiray afar sano iyo saddex sano shan sano tababar ku jiraa tihiin Eh, dhibaata ay nagu tahay ragga saaxiibada ah ee idinka maqan ee saaxiibadiina waa u baahannahay Eh, inay inta soo galaan shalay wixii ay tababarka u qaateen ay qaataan ciidanka bilowgiisa maanta waa raggiina dhallinyarada looma hayo sejito waa duqowd waa wada- waa weynaadeen
dhanka kalena hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa maantay waxa uu soo bandhigay warbixin baariseedka waa warbixin baariseedka sanadlaha ah ee lagu sameeyey safaarado iyo weliba hay-ado waaweyna hanti dhowrka guud ee qaranka axmed ciise guutaale ayaa waxaa uu warbaahinta u akhriyey warbixin baariseedka sanadlaha ah kaasi oo sheegay in lagu sameeyey safaarado iyo weliba hay-ado bismillahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan subax wanaagsan baarlamaanka jamhuuriyadda eh, soomaaliya waxa uu sanad walba ka doodaa isla markaana meel mariyaa xeerka qoondada miisaaniyadda loogu talagalay in hay-adaha dowladdu ay ku shaqeeyaan kuna fuliyaan adeegyada guud ee dowladdu siiso dadweynaha wasaaradda maaliyadda oo u xil saaran dhaqangelinta miisaaniyadda ayaa hay-adaha dowladda gaarsiisa intii la heli karo miisaaniyaddii baarlamaanku saxiixay ee loo qoondeeyey hay-adahaas si waafaqsan qodobka afartan iyo shanaad ee sharciga maaraynta maaliyadda guud sharci lamber toddobiyo toban soo baxay shan iyo labaatankii disembar laba kun sagaal iyo toban xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda ayaa diyaariya warbixin maaliyadeedka sanadka dhammaaday oo aan baaris marin ama unaudited financial statement ee sanduuqa midaysan ee qaranka una gudbiya hantidhowraha guud muddo aan ka badnayn afar bil kadib dhammaadka sanad maaliyadeedkaas oo ah soddonka abriil sanad walba hantidhowraha guud ayaa baaris ku sameeya warbixinta maaliyadeed ee sanadka dhammaaday ee sanduuqa midaysan ee qaranka kadibna waxa uu warbixintiisa baarista maaliyadeed u gudbiyaa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyada oo ay waajib tahay in warbixinta hantidhowrku aysan muddo laba bil ah ka di- dib uga dhicin laga soo bilaabo markii uu xafiiska xisaabiyaha guudla ka helay warbixin maaliyadeedka aan baarista marin taas oo ah soddonka juun sanad walba hanti- hantidhowraha guud ee qaranka waa inuu ku faafiyo warbixinta baarista faafinta rasmiga ah si caam ahna loogu bandhigo dadweynaha hal bil kadib marka uu warbixintiisa u gudbiyo baarlamaanka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu baaris hantidhowris oo madax bannaan ku sameeyey hay-adaha ku sameeyaa hay-adaha wasaaradaha waaxyaha dowladda iyo shirkadaha ay dowladdu leedahay ama ay kula jirto heshiisyada dheef wadaagga ah si waafaqsan sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka sharci lamber soddon iyo afar soo baxay afar iyo tobanka abriil kun iyo sagaal boqol labiyo toddobaatankii
wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maantay waxa uu hortegay xildhibaanada golaha shacabka iyadoo ay xildhibaanadu su-aalo weydiiyeen sidoo kalena wasiirka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey hindisa sharciyeedka ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya kaasi oo wasiirka uu ka hor akhriyay xildhibaanada
ii siiseen inaan sharaxo ee, dhacdadii maaldood meeshaan ka dhacday iyo aqbalaadda ayga aqbasheen cudurdaarkii anigoo ka wakiila wasaaradda aad ugu mahadsan tihiin Een, halkan hadda waxay daliil u tahay muhiimadda uu noo leeyahay golaha shacabka Een, maanta waxaan idinka hor akrinayaa hadaljeedinta ku saabsan hindisaha hindi sharciyeedka kaalmo sharciyeedka soomaaliya isaga laftigiisa ayaa muujinaya golaha wasiirada hindisaha ay soo gudbiyaan siday muhiim ugu tahay aqalkan sharci dejintiisa iyo kaalinta uu ku leeyahay intaa kadib salaan guud mudanayaal iyo marwooyin guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh warbixin kooban oo hidis sharciyaadka waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta oy taariikhdu tahay toddobada bishii sideedaad laba kun labaatan iyo saddex aan idin hor keeno hindis sharciyeedka kaalmo sharciyeedka soomaaliya oo idin hor yaalla ujeeddada xeerka ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee laga leeyahay xeerkan waxaa ka mid ah in kor loo qaado cadaaladda iyo sarraynta sharciga si qof walba u helo kaalmo sharciyeedka uu baahan yahay oo xaqa wakiil noqosho sharci marka uusan qofku lahayn awood dhaqaale sida dadka saboolka ah iyo kuwa nugul labo in la dhiso qaab howleed tala bixin gargaarkii iyo ka wakiil noqosho iyadoo dhaqaalihii ay bixinayso dowladda isla markaana aragtidu tahay in la caawiyo shakhsiyaadkaan awoodin inay helaan tala bixin sharciyeed gargaaris sharciyeed iyo ka wakiil noqosho sharci sababa la xidhiidha dhaqaalahooda awgeed in kaalmar sharciyeedka in kaalmar sharciyeedku yahay qaabka keliya ee lagu xaqiijin kara inay helaan dadka saboolka ah fursad cadaaladeed oo loo siman yahay in kaalmo sharciyeedku u fuudeeya dadka saboolka ah iyo kuwa nugulba helidda xuquuqda dastuuriga ah ee ku aadan in si siman loola dhaqmo sharciga iyo maxkamadda hortooda inay taabageliyaan dowladda federaalka gobolka banaadir iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka nidaamka wakiil noqosho sharci iyadoo la siinaya kaalmo sharci cid kasta oo u baahan oo aan dhaqaale ahaan isku filnayn mudanayaal marweyn xeerkani wuxuu leeyahay ahmiyad weyn oy bulshada soomaaliyeed baahi mugla u qabto guud ahaan gaar ahaana bulshada qaybaheeda saboolka ah kuwa nugul iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba oo aan awoodiyeen dhaqaale ahaan iska bixiyaan khidmadda qareennada ee tala bixinta ka wakiil noqoshada iyo difaaca sharci ee maxkamadda hortooda si waafaqsan xeerka nidaamka garsoorka iyo xeerarka kale ee dhaqangalka ah dhaqangelinta xeerka kaalmo sharciyeedka soomaaliya wuxuu u suurto gelinayaa dadka saboolka ah iyo kuwa nugulba inay helaan cadaaladda ay mudan yihiin oo ay xaq ahaan u leeyihiin si la siman bulshada qaybaheeda kaleed hindisahan waxay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo adeegsanaysa xeerdheelayaasha sharci gelisay dadaal iyo maskax wax ku oolah waana kan hindis sharciyeedkii idin horyaal si aad u meel marisaan intan ugu dambaysa waxaan ku tilmaamaynaa awoodda dastuur ee hindisharciyeedka hindisharciyeedkan asalkiisu wuxuu ka imaanayaa dastuurka soomaaliya meelmarinta iyo dhaqangelinta xeerka kaalmo sharciyeedka soomaali legal aid act wuxuu si cad u jidaynayaa qodobada dastuurka ku-meelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya qodobka soddon iyo afaraad faqradda afraad oo qeexaya dowladdu waxay u kafaalo qaadaysaa dadka aan awoodda dhaqaalo lahayn inay difaaca lacag la-aana helaan qodob dastuuriya qodob dastuuriya qodobka soddon iyo afaraad faqradda shanaad dowladdu waxay u damaanad qaadaysaa difaaca lacag la-aana shakhsiyaadka bulshooyinka marka ay sharci marka ay si sharci ah ugu raadinayaan danta guud qodobka soddon iyo shanaad waxa uu qeexayaa qof kasta oo la xihaa oo la xihaa wuu xaqu leeyahay inuu qabsado qareen difaaca haddii uusan awood u lahaynna ay xukuumaddu u qabato haddaba dhammaan qodobada dastuurigaee sano ku tibaaxan waxay nagu waajibanayaan dhismaha meelmarinta iyo dhaqangelinta xeerka kaalmo sharciyeedka soomaaliya
codkaasina waxa uu ahaay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo maantay xildhibaanada golaha shacabka ay su-aalo ka weydiiyeen ka weydiinayeen hindi sharciyeedka uu soo gudbisay wasaaraddu dhanka kalena wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen ayaa gaaray degmada buuraha kabe ee gobolka baay safarka oo ahay mid shaqo ayaa waxaa madaxweynaha iyo wafdigiisa aan buuraha kaba kusoo dhaweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada socdaalka madaxweyne lafta gareen oo ku tegay degmada buuraha kabe ee gobolka baay ayaa waxaa ku iiliyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa inta halkaas uu ku sugan yahay madaxweyne lafta gareen waxaa la filayaa in uu kulamo kala duwan la qaato mas-uuliyiinta iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee degmada buuraha kabe ee gobolka baay ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda u k u fadhiya soomaaliya michel natrfakisa waxaana kulankooda ay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka iyo sidoo kale iskaashiga u dhexeeya labada dhinac ra-iisul wasaaraha ayaa danjiraha la wadaagay qorshaha xukuumadda ee ku wajahan dib u xoreynta dalka iyo sidoo kale taageerada looga baahan yahay barnaamijka xasilinta deegaanka ee waa xasilinta deegaanada laga saaray al-shabaab iyo sidoo kale dardargelinta mashaariicda horumarineed ee u k ay ka taageerto dowladda federaalka ee soomaaliya guud ahaan dhegeystayaal warkiisa subaxeed guud ahaan dhegeystayaal warka habeenaad kala socoteen raadiyo dalsa waa dhaginta cidda wararka igu sagaan waxay dib ka heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee raadiyo dalsa dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel